inaysan isku dayin dadka inay baabuuro raacaan oy nafsadooda qarribaan oy aadaan deegaanno kale sida xamar oo kale inay ka dhacaan sababtoo ah waxaa u fiican inay joogaan deegaankoodii deegaankoodii dib ayay ugu noqon karaan waxaan ku dadaalaynaa wixii la celin karo oo haddii ilaahay roob yar keena ama qayr yar keenana inaan meeshoodii micnaha ku xanaanayno kuwa soo barakacayna inaan meeshooda ku ogaanno amnigoodana mas-uuliyaddeed inaan qaadno abaartaan ilaaha naga bixin karo laakiin annaga dadaalaa nala farsiya badan la soo gaarsiinno waxaan codsanaynaa inay adkaystaan waxaan codsanaynaa inay sabraan waxaan codsanaynaa kuwa samafallada bixiya hay-adaha caalamkai kuwa lookalka ah ganacsatada ee degmada baydhabo inay arkaan dadkan dhibaatada haysato maal ha noqdo ama wasiirre ha noqdaano ama shaqaalo dawlada ha noqdaano qof kastaba kaalmadiisu inuu meeshaan ka geysto ayaan ka codsanaynaa waana mahadsan tihiin waxaan rajaynaynaa insha allahu kariim safarkan maalmaha soo socdo markaa idinku soo laabanayno gacanteenno maran inaanan idin imaanin ilaah hadduu raalli ka noqdo biyahaasna gurmadka iyo biyo dhaaminta in la bilaabo ayaan rajaynaynaa laga bilaabo berito